بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين وبعد إن علم كل سؤالها أيا إنه سعنيا أما إنه هرينيا أدوات كأدوات المصدر كلو يقانه أيان دونينا سؤالهوغا yaa ka jawaabaya inta erey ee adawaatulmasder laysku yidhaah nacam istaag ya moxamed haye maxaa tidhi an waa kow anna waa laba kay waa saddex ma waa afar low waa shan wax mukhtalafihi ma jiraa oo laysku qabtay way ku jiraan iyo kuma jiraan xabaddaasi waa maxay alladi bal haye aayad qur-aan ay ku jirta ma xasuusan tahay ya maxaa tidhi haye wakhultum kaladi khaadu bal macnee aayadda macnee aayadda wakhultum waxaad u dhumbateen haye kaladii khaadu haye mar ku celi wakhultum kaladii khaadu haye wakhultum waad isku tuurteen kaladii khaadu say iskugu tuureen oo kale weli ma haysid shee masderkii muxuu ab soomaaligii shalay say iskugu inagu masderka ma say iskugu tuureen baan isku ogey ee bes tuuristoodoo kale dhe ha wakhultum waad isku tuurteen keladii khaaldu isku tuuridoodoo kale ama tuuristoodoo kale waa sax weeye iska fadhiiso wa shukran jaziilan sheekh an imise qaybood bay ahayd nacam istaag si ardayda dambe ay kaala faa'iidaystaan su-aalahana waxaan odhan lahaa kolley ardayda yaan arday baa jirta gaar iigu timaado isku dayda inay gaar wax ii weydiiso ardaydu ha idinkala weyd ha idinkala faa'iidaystaan nacam an waa laba qaybood maxay kala yihiin labada qaybood an ismiyaa iyo an xarfiya anta ismiyadii maxay usii qaybsamaysaa labay usii qaybsamaysaa maxay kala yihiin ana oo an loogu dhawaaqayo iyo anta oo taada xarafnimo loo qaatay haye anta xarafkii misay uqaybsamaysaa an xarfiyi waa imise qaybood afar qaybood haye maxaa u horeeya masderiya bal tusaale iga sii an masderiyaa waa tan aynu doonayna bayn casharkan ugu magac darnaye an masderiyaa tusaale ay ku jirtaan rabaa yaa in allaha yaamurukum an tadbaxuu baqaratan bal macnee haddaba an tadbaxuu baqaratan ille waa masderiyaynu nidhiye in allaha ilaahay yaamurukum wuxuu idin amrayaa he an tadbaxuu shukran shukran an tadbaxuu gowricitaan waa inaad tidhaahdaa markaa ile waa masderiye in allaha ilaahay yaamurukum wuxuu idin amrayaa an tadbaxuu gowricitaan baqaratan sacad gowracdiin shukran jaziilan sheekh iska fadhiiso qoladeennan hore xamse nacam qum yaa xamza waxaan ku weydiinayaa xamza anta masderiyada a mooye saddexdeeda qaybood iisoo sheeg sheegee kale saddexda qaybood ee anta masderiyada a aan ahayn iisoo sheeg masderiyada iska ilow saddexda kalaan rabaa ya mukhafafatun min ahaqiila tusaalahaygana i raaci afalaa yarowna an laa yarjicu ilayhim qawla waa kow haye iyo inay tahay zaa'ido tusaalahayga i raaci haye kitaabkiina ma kala baxsanee waayo zaa'ida zaa'idada tusaalaheegii baan rabaa ma haysid nacam iska fadhiiso gruubka dhinacan nacam yaa ka jawaabaya haye an waxaynu doonaynaa zaa'idaa tusaalaheegii baa la rabaa gruubka dhinacan nacam haye falama an jaaءa albashiiru sheekh zaa'idadu inta meelo dhacdu noo sheeg istaaga ardayda dambe si codkaaga ay u helaan zaa'idadu inta meelooday dhacdo ardaygaa ka dhegaysta afar meelood bay zaa'idadu dhacdaa haye noo tiri zaa'idada afarteeda meelood lafdiga xiin bay daba dhacdaa waa kow culima bal hadda u fiirsada hadalkaa zaa'idadu marka koobaad lafdiga xiin bay daba dhacdaa buu sheikhu yidhi ma waafaqsan tihiin mise ma waafaqsanidin sheekh waa la yaro diiday lafdiga xiin bay daba dhacdaa bal hadda halkaa ka yar fiirso waad la dhaweysay lafdiga xiin uun wax kaga yar noqon lama alxiiniya lamaa bay daba dhacdaa eeg lafdiga xiin maaha waa lama sax falama an jaaءa albashiiru oo kale waa kow haye waxay dhex dhacdaa ficlulqasamka iyo iyo bayna low sax wey ficlulqasamka iyo low berhtankooga ayay gashaa waa si wanaagsan tusaale ma keeni kartaa ficlulqasamka iyo low iyadoo dhexdooda ku jirta gabay baynu keennay iska dhaaf ficlulqasamka iyo low dhexdooda ayay dhacdaa waa labaan hayaa bacda idaa ayay dhacdaa haye saddex baan hayaa kaafka xarafka jaar ah iyo ismigiisa majruur dhexdooday dhacdaa jazaaka allahu khayran sheekh iska fadhiiso waxaan doonayaa hal arday oo gruubka dhinacana welibana dhinaca shishe hal arday oo qolada dhinaca haaulaai aljamaaca as'alukum su-aal waaxid haaulaai aljamaaca nacam gruubka dhinacan waxaan doonayaa su-aal adag maaha waa su-aal basiida horta sheeg baad leedihiin baanu malaynaynaa markaa kadib aanu kacnee war lama sheegaye hal su-aala ayaa la weydiinayaaye talo waa kuma culimadaa cid u hadasho way waayeen haye adiga waaye istaag an almukhafafa shuruuddeeda u noo tilma noo tiri eeg waxaan doonaya an mufasira baan doonayaa an mufasiradu shuruudda ay leedahay noo tiri haye waa in jumlo lagala hormaro waa kow waa inay jumla ka dambayso waa laba jumlada hore inay macnal qowl tahay waa saddex jumlada ka horeysa ee xagga hore marta inayna xuruuful qowl wadanin waa afar xarfu jaar inuuna ku jirin si fiican buu ardaygaasi ayuu usoo xiftiyey jazaaka allahu khayran wa shukran jaziila in shaa allah waynu iska bilaabanaynaa culimo wa amaa anna ayaynu ka bilaabanaynaa sow mawdica afraad ee zaa'idadu ay dhacdo iskumaynaan ogeyn waxaynu ka bilaabanaynaa wa amaa an fahya calaa qismayn wa amaa anna bay halkaasi ahayd nuunkaasi ma reebna wuu shadan yahy wuna fadxisan yahay wa amaa anna weey anna wa amaa anna kelmadda anna-a fahiya calaa qismayni laba qaybood ayay annadu noqonaysaa ereyga anna waa laba qaybood kow an takuuna waa inay noqoto xarfa tawkiidin xarfu tawkiid tansibu nasbinaysa alisma ismiga oo wa tarfacu rafcinaysa alkhabara khabarka wahiya almasderiyatu waana ta masderiyada la yidhaha masderiya loo yaqaanaa wa mihaaluhaa tusaalaheegu qowluhu tacaala alle qowlkii weeye qul waxaa tidhaha nabiyullaahi moxamedow uuxiya ilaya waa la ii waxyooday annahu istamaca dhegaysi baa la ii waxyooday nafarun guruub uu i dhegaystay oo min aljinni jina annahu istamaca antaasi sow masderiye maaha annadaasi maxaad ku macnaynay haddaba annahu istamaca ilain masder waynu naqaanaye annahu istamaca maxaad ku macnayni e dhegaysiga muxuu aha masderkiisu wuu dhegaystay saw maadi ma aha wuu dhegaysanayaa saw mudaaric ma aha dhegayso saw amar ma aha bal masderkii sheega haddaba dhegaysi waa inaad haddaba annahu istamaca dhegaysi ku macnaysaa qul waxaad tidhaahdaa nabiyullaahi moxamedow uuxiya ilaya waxaa la ii waxyooday annahu istamaca dhegaysi baa la ii waxyooday nafarun guruub uu i dhegaystay oo min aljinni jin ah guruub idiloo jin ihi inay i dhegaysteen ayaa la ii waxyooday dheh haddaba annadaa aad arkaysiin hadday tahay xarafka anna ah iyo hadday tahay ismigeega ha'da ah annahu iyo hadday tahay khabarkeega oo jumla ficliya oo istimaacan istamaca nafarun min aljinni ah intaasoo dhan baa hal masder layskala dhalaalinayaa waxaynu odhanaynaa markaa qul waxaad tidhaha uuxiya ilaya waxaa la ii waxyooday annahu istamaca dhegaysi nafarun guruub uu i dhegaystay min aljinni jina suuraddaasi halkay ku soo degtay waa badxaau maka ayay ku soo degtay aayaadkaasi badxaau maka ayay ku soo degtay waxaa laga dhisay hadda masaajid baa laga dhigay muslimiintu halkii ay ku soo degtay suuraddaasi masaajid baa laga dhisay masaajidkaasi quruun kala duduwan ayuu welibana jiray hadda masaajid dabaqa oo dusha sarena dumarka la siiyey hoostana ragga la siiyey ayaa ka dhisan halkay aayadahaasi kusoo degeen markaasoo kale waa masderiyo annadiibaa masderiye ah waxay dhalaalinaysaana masder buu noqday qodobka labaad an takuuna waa inay tahay annadu literaji teraji iyo wax la filanayo ka lacallo oo kale waa inay tahay lacalla ereyga lacalla waa wax la rajaynayo ama la filanayo anna ayaa u shaqaynaysa siday lacalla u shaqayso oo raje ayay kolkaa keenaysaa ka qowli bacdi alcarab carabta qaarkood hadalkii ay yidhaahdeen oo kaleba weeyi iiti ila suuqi war suuqa kaalay annaka waxaa la rajaynayaa annaka tashtarii lanaa shay-an inaad wax inoo soo iibiso ayaa la rajaynayaa waa bimacnaa lacallo markan dambe wa ka qiraa'ati man fataxa hamzata inna ragga fadxiyey hamzata anna anna hamsayaga ragga fadxiyey oo kale fii qowlihi tacaala wamaa yushcirukum war maxaa idin dareensiiyey annahaa waxa la filanayaa ama la rajaynayaa idaa jaa-ad markay timaaddo laa yuuminuuna inayna rumaynaynin haddaba annahaada aayadda qur'aanka a ku jirtaa raje ayay sheegaysaa iyo filasho ayay sheegaysaa wamaa yushcirukum annahaa idaa jaa-at laa yu'minuun anna laba isticmaalood ayay af carabiga yeelatay inay tahay xarfu tawkiid oo tansibu lisma oo tarfacu lkhabara iyo inay tahay xarfu taraji oo lacallo oo kale u shaqaysa lacallana waa shay aad filanayso ama si aada rajaynayso halkaa ayaynu anna kaga baxnay masderiyada ahayd aad bay basiid u tahay waxaa la og yahay culimo ereyga anna asaw maydaan arag masderka ay dhalaalinaysaa marfuuc wuu noqdaa sida qul uuxiya ilaya annahu istamaca oo kale mansuubna wuu noqdaa majruurna wuu noqdaa sida dalika biana allaha oo kale annada masderkeegu saddexda icraaboodba wuu yeeshaa an oo shalay aynu xashirkeennii shalay ahaa masderkeegu iyadana saddexda qayboodba wuu yeeshaa oo marfuuc baad arki isagoo ah oo mansuub baad arki isagoo ah oo majruur baad arki isagoo ah wa amaa low kelmadda low ah wa amaa low wa amaa kay baan doonayaa kelmadda kay ah fa hiya iyadu fi luqati luqada calaa aqsaamin qayba ayay ka kooban tahay kelmadda kay ihi luqa alcarabiya horta saddex qaybood bay ku timaadaa waa ereyga kay ah mar waxa weeye ismi mukhtasar oo kayfo oo fa'da laga xadfay kayfa bal fa'da ka xadaf kayfa xaaluka bal fa'da ka xadaf kay xaaluka waa iska waran markaa waa ismulistifaam xaal iyo macna iyo shani buu ka waran bixinayaa kay xaaluka war iska waran kay kaydani mararka qaar waa kayfoo fa'deedii la xadfay waa ismulistifaam oo masderna ma dhalaaliso waxna ma nasbiso waa ismi caadiya unoo ismulistifaama kay marka loogu dhawaaqay kayfoo fa'dii la xadfay ay tahay isticmaalka koobaad waa kayfo fa'dii laga xadfay waa kow isticmaalka labaad ee kaydu ay leedahay waa xaraf jaar oo bimacnaa lima ah mararka qaar baa kayda loo isticmaalaa inay xaraf xarfuljar noqoto bimacnaa lima ah oo lima ayay la macno noqonaysaa carabtu waxay yidhaahdeen kayma kaymah ereyga kaymaha macnaheegu waa lima war maxaa sidaa u samaysay lima facalta kaymah facalta war maxaa sidaa u samaysay kaymadani waa bimacnaa lima oo kale waa isticmaalka labaad culimo isticmaalkayga labaad wey ka saddexaadeen u baahannahay waa kan masderiyada ay noqonayso waa xaraf masder faa'iideeya waana tan hadda aynu tusaalayn doonno wa amaa kay kelmadda kay ah fa hiya iyadu fi lugati alcarabiya luqadda carbeed calaa aqsaamin qaybo ayay ka kooban tahay marka koowaad an takuuna waa inay tahay masderiyatan masderiyo waa inay tahay masder dhalaalinayso kaydii ayaa masderiyo noqonaysa kadibna masder bay inoo dhalaalin naxwu qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisaoo kaleba weeyi likay laa ta'saw si aydaan u warwarin calaa maa faatakum wixii idinka tegey haddaba likay laa ta'saw markaynu eegno ereygan kay ihi waxay nasbinaysaa ficilka ta'saw abay nasbinaysaa calaamatu nasbuhuna waa xadfunuun waana masderiyo oo masderkeegii baad xaq u leedahay inaad ku macnayso likay laa ta'saw murugo la'aanteed ayaa laydinku sameeyey waxaa calaa maa faatakum aydan ka murugoon likay laa ta'saw murugo la'aanteed waa inaad warwar la'aanteed tidha ilan warwarka ayaa ah masder e likay laa ta'saw licadami alasaa warwar la'aantii calaa maa faatakum wixii idinka tegay aydan ka warwarin markaa kaydu waa masderiya culimo waxaa la yidhi kaydu masderka ay soo dhalaalisaa marfuucna ma noqdo mansuubna ma noqdo kayda masderkeegu daa'iman haddaad aragto ereyga kay iyo masder ay dhalaalinayso waa majruurun af carabiga laamkaasaa dee ka horeynaya ama u qadarnaanaya likay laa ta'saw wa ka qowli lcamriidiyi camriidi qowlkiisii oo kaleba weeyi wuxuu yidhi camriidi ka yafhamuu macaaniya alqur'aani wa sunnati daqiiqati almacaani kay yafhamuu si ay u fahm kay yafhamuu faham dartii macaaniyo alqur'aani qur'aanka macaanidiisa ay fahmaan wa sunnati sunnihii macnahiisa ay fahmaan adaqiiqati lmacaani macaanidiisuna ay qarsoonayd kay yafhamuu faham dartii kay yafhamu kaydani maadaamay masderiyo tahay laba macno ayaa la siiyaa inaad masderka ay dhalaalinayso xaq siisid oo kay yafhamu faham dartii aad ku macnaysid iyo inaad mudaarican lafdiga jooga xaq siisid oo kay yafhamu inay fahmaan aad tidhaahdid macaaniyo alqur'aani qur'aanka macaanidiisa labadaa macno ayay kelmaddu yeelan kartaa iyo wa sunnati sunnihii macaanideeda adaqiiqati almacaani macaanideedu ay qarsoonayd haddaba kay yafhamu markaynu nidhaa ereyga wax nasbinayaa waa kay ka la nasbinayaana waa yafhamu calaamatu nasbuhuna waa xadfunuunka kay yafhamudani masder bay soo dhalaalinaysaa markaa masderka halkaa ku jira ayaa majruur noqonaya waa lilfahmi liajli lfahmi faham dartii ayaa carabiga barta laynoo yidhi macaaniya alqur'aan qur'aanka macnihiisa la fahmo iyo wa sunnati sunnadii macnaheegaa daqiiqati almacaani camridigu wuxuu ka hadlayey sababta carabiga loo baranayo carabiga sababta loo bartaa ma aha in lagu hadlo un carabiga sababta loo bartaa waxa weeyi in lagu furfuro qur'aanka qawaacidka ku jira iyo sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam labadaa in lagu furfuro waayo labadaasood furfurto waxaad ka faa'iideysaa adduun iyo aakharaba inaad badbaado ta koobaad waa masderiya oo wataa masderkeegu marfuuc ma noqdaan idin idhi maj mansuubna ma noqdo muxuu noqdaa daa'iman kayda masderkeegu majruur unbuu noqdaa ta labaad ila eeg isticmaalka labaad ee kaydu ay leedahay an takuuna waa inay tahay isman mukhtasaran ismi la gaabiyey min kayfe laga gaabiyey kayfe un fa'da ka xadaf kay bay noqon waa ismu listifhaam ka qowli shaaciri gabayaaga qowlkiisa oo kaleba weeyi nin gabayaa-a gabay tiriyey wuxuu idhi gabayaagu markuu gabayga tirinayey kay tajnaxuuna ilaa silmiin wamaa su'iraan qatlaakumu walada alhijaa'i taadarimu laba reer ayaa islaayey reer baa rag badan laga laayey kii oo raggoogii la laayey dagaalkuna una istaagin ayay heshiis codsadeen waxaa heshiiska codsanaya reerkii ragga laga laayey weli dagaalkiina ma qaboobin markaasuu ninkan gabayaaga ah oo reerkaa ka soo jeeda ayaa tolkii iyo odayadiisii dhaliilaya markaasuu yidhi kay tajnaxuuna sideebaad ugu baydhaysiin ilaa silmin heshiis war heshiis sideebaad u soo magacaabaysiin wamaa su'irad loomaba soo aarin qatlaakumu raggiinnii la laayey raggiinnii la laayey idinkoon u soo aarin maxaad heshiis u dalbanaysiin buu yidhi arrinka labaad een heshiiska loo dalban karayna waxa weeye walada alhayjaa'i dagaalka ololkiisii tadarimu halkanuu ka shidmaya weli dagaalkii buu yidhi ma qaboobin oo dagaalkiis ma taagin weli dadkiinni iyo raggiinnii dhintay looma soo aarin weli ciddii dulmiga geysatay idinma iman oo idinma odhanin annagaa heshiis doonayna miyaad waalantihiin buu ugu yaaban yahay markaa ninkan gabayaagiihi kay tajnaxuuna sideebaad ugu leexanaysiin ilaa silmin heshiiska wamaa fu'irad looma soo aarin qatlaakumuu raggiinnii la laayey walladal haydjaa'i dagaalka ololkiisiina tadarimu bartanuu ka shidmaya ayuu ka ololayaa haddaba ereyga kay tajnaxuuna ah kaydaa isticmaalkeegu waa maxay waa kayfo oo fa'dii laga xadfay wuxuu asalku ahaa kayfa tajnaxuuna buu ahaa araada wuxuu doonayaa ninka gabayaagiihi an yaquula inuu yidhaahdo kayfa tajnaxuuna sideed u leexanaysiin uma xadafa alfaaa fa'dii ayuu xadfay uma xadafa alfaaa fa'dii ayuu xadfay walaysa ma aha xadfulfaa'i fa'doo la xadfaa fii haadaa kanun faqad oo keliya bal xakaa bacduhum qaarkood baa ka warbixiye oo yidhi sow afcalu waan samayn doonaa sow afcalu haddaan idhaha sow afcalu maxaan uga jeedaa sow afcalu waa sawfa afcalu oo fa'dii baan xadfay gadaal baan ka samayn doonaa araada wuxuu doonayaa an yaquula inuu yidhaahdo sawfa afcalu ereyga uma xadafa alfaaa ah iska ilaaliya xadafa alfaaa uma xadfulfaa'i baa inoo qoran uma xadfulfaa'i maaha uma xadafa alfaaa xadafa waa inaad kucil ahaan ugu dhawaaqda alfaa'ana aad kor dhowdaa qodobka saddexaad culima qodobka saddexaad ee kaydu ay ku soo aroorto af carabiga an takuuna waa inay tahay kaydu bimansilati laami tacliil laamka laamu tacliilka ah meeshiisa mid yaalla macnan xagga macnaha iyo wa camalan xagga shaqadaba wahiyo daakhilatu waxay gashaa calaa maa alistifaamiya maada istifaamiyadoo kayma un baad odhanaysaa maabaana alifkii baa laga jaraa ilayn ereyga maa ah hadduu xaraf jaarba galo alifkeega waa la xadfaa oo maa haddaad laam geliso maxaad ugu dhawaaqi lima baad odhan lima ereygan lima ama garanaysa halku ka yimid waa maadii istifaamiyada ahayd ee maa ismuka masmuka aad odhan jirtay unbaa laam laga horaysay lima bima yarjicu lmursaluun cama yatasaa'aluun cama ma odhan karaysid hadda cama ma aha waa cama yatasaa'aluun can xaraf jaara ka hormaray markay maadaa kay ka hormarto kayma baad odhan kayma kayma markaad tidhahdana ha waqfi baad ku dari oo maxaad odhan kaymaha bay carabtu uga hadlaan kaymah kaymaha waa bimacnaa lima an takuuna waa inay tahay qodobka saddexaad bimansilati laami tacliil laamu tacliil oo kale meeshiisa mid taalla macnan xagga macnaha iyo wa camalan xagga camalkaba wahiyo daakhilatu waxay gashaa calaa maa alistifaamiya maada istifaamiyada abay dusha ka gashaa misaaluhaa tusaalaheegu qowluhum hadalkooga weeyi fi su'aali markay wax isweydiinayaan can alcillati cilladda waxay yidhaahdeen kaymah bay yidha kaymah kaymah macneegu waa maxay waa bimacnaa lima weeyi war maxaa sidaa u samaysay wa calaa maa almasderiya maada masderiyada ana way gashaa midlu qowli shaacir gabayaaga qowlkiisa oo kaleba weeyi nin gabayaa oo gabay tiriyey wuxuu yidhi inan buu la hadlayaa wuxuu yidhi idaa anta lam tanfac fadura fainamaa yurajaa alfataa kayma yaduru wayanfacu inan ayuu arkay anfa an aan faa'iido lahayn oon bulshada dee cunsur faasida ah oon bulshada xil u haynin ila waxaa la og yahay bulshadeennan ilaahay markuu abuuray subxaanahu wa tacaala waxaa tahay bulshada xabad jaajuura oo ku jirta ayaa tahay oo kayaanka iyo jiritaanka ummadda xabad jaajuur oo ku jirtaa tahay kolkaa guri marka la dhiso ama gidaar la sameeyo jaajuurkan gidaarka iyo gurigu uu ku dhisan yahay ama jaajuur xun buu noqonayaa oo gurigu uu halkaa ka dumi doono ama jaajuur adag ayuu noqonayaa kolka waxaa laga yaabaa dadka qaar inay jaajuur xun yihiin ama xubin buka inay yihiin oo bulshada ku dhex nool xubinka buka haddii lagaa goyn waayo xubinka buka haddii lagaa goyn waayo jidhkaaga kale ayuu khatar gelinayaa kolkaa wuxuu arkay inan aan ummadda faa'iido u lahayn markaasuu la yaabay oo wuxuu yidhi idaa anta adigu lam tanfac markaad faa'iido yeelan weydid war haddaad dadka anfici weydid fa durro iska dhibuun haddaad dadka anfici weydid buu yidhi dee dhibuun ile waxa nooli waxunbuu sameeyaaye war amaa dhib buu yidhi amaa faa'iide iyo nafci u yeelo fa inamaa yurajaa waa la rajeeyaayo waa la fishaa alfata inanka waxaa laga fishaa kaymaa yaduru dhib dartii ayaa loo fishaa wayanfacu faa'iide darteedna waa loo fishaa haddaad aragta nin war nafcina waa laga fishaa buu ku yidhi dhibaatona waa laga fishaa ama wou ku dilaya ama wou ku noolaynaya dee miyaad iska masebahlalaad noqonaysaa buu leeyahay waynu aragnaa haddaba kaymaa yadurudaa maadaa ay ku jirtaa waa masderiyo waa kaymaa yaduru ay lidurri wey lidurri dhib baa inanka loo fishaa idaa anta adigu lam tanfac haddaad anfici weydid fa durro iska dhig ereyga durra'a tanwiin maaha ra'du fadxay sidataa fa durro iska dhig fa innamaa yurajaa waxa loo fishaa alfataa inanka kaymaa yaduru inuu wax dhibo wayanfacu ama inuu wax anfaco ayaa loo fishaa halkaa waxaan kaga soo baxnay ereyga key ah af carabiga marka ay masderiyada tahay iyo isticmaalkeyga oo dhan af carabiga keyda saddex isticmaaloo qura ayay leedahaynu nidhi saddexdeedii isticmaalna halkaasaynu ku marnay amaa maa almasderiya maada masderiyada ah fahiya iyadu tanqasimu waxay u qaybsami ilaa qismayni laba qaybood maadu hadday masderiyo tahay culimo laba ayay u qaybsamaysaa waa maada masderiyada ah aluulaa ta koobaad an takuuna waa inay tahay masderiyatan masderiyo zamaaniyatan haddana zamaaniya maadi waana masderiyo waana zamaaniyo daraf baad ka dhadhansanaysaa naxwu qowlihi tacaalaa alle qowlkiisoo kaleba weeyi wajacalanii wuxuu iga yeelay mubaarakan mid la barakeeyo ayuu iga yeelay aynamaa kuntu meel kastoon joogo meel kastoon joogo qof la barakeeyey baa layga dhigay wa awsaani wuxuu ii dardaarmay bisalaati salaad ayuu ii dardaarmay wazakaati zakana wuu ii dardaarmay maadumtu xayan intaa noolahay oo dhan haddaba ereygaa maadumtu maadaasi waa masderiya darfiya laba erey ayay meesha u wada fadhidaa waa muddata dawaami xayan asluhu wuxuu ahaa muddata dawaami xayan ereyga muddiihi wuxuu ka yimid darafnimadiibuu ka yimid ereyga dawaam ihina iyadaa masderiye ah oo masder weeyaan masder bay soo dhalaalisay faxadafa darfa darafkii wuu xadfay wa khalafatu waxaa ka wakiil noqotay maa iyo wasilatuhaa siladeedii kamaa jaa'a sida uu ku yimid fi lmasderi sariix masderka cad ji'tuka waan kuu iman salaata alcasri salaada casar wa aatiika waan kuu iman quduuma alxaaji xaajigu markuu soo gelayo waa salaatalcasridan mahaysaa masderkani daraf buu naaib ka yahay salaat alcasri waa waqta baa meesha ka maqan waqta salaati alcasri quduuma alxaaji maxaa meeshay ku qadaran waqta quduumi alxaaji kolkaa masderku darafuu naaib buu ka noqdaa darafka naaib buu ka noqonayaa waxaynu ognahay maxamed ibnu maalik wuxuu lahaa waqad yanuubu can makaanin masderu wadaaka fii darfi zamaani yakturu uu markuu tilmaamayey inuu masderku naaib ka noqonayo darfu zamaanka iyo darfulmakaankaba wuxuu yidhi waqad yanuubu can makaanin masderu wadaaka fii darfi zamaani yakturu wuxuu ina yidhi faxadafa darfa darafka ayuu xadfay wa khalafatu waxaa wakiil ka noqotay maa iyo wasilatuhaa kamaa jaa'a siduu ku yimid fi lmasderi sariix masderka sariixa ah uu wakiil uga noqonayey sida ji'tuka waan kuu imanayaa salaata alcasri xilliga salaada casar wa aatiika waan ku soo gaadhayaa quduuma alxaaji xilliga xaajigu uu soo gelayo xaajigu markuu soo gelayo ayaan kuu imanayaa wa minhu waxaa ka tirsan qowluhu tacaala alle qowlkii in uriidu anigu ma doonayo ila alislaaxa islaax mooye wax kale ma stadaactu inta aan karayo oo dhan waa muddata istidaacati oo kale wa qowlihi ta wa qowluhu tacaala iyo alle qowlkii fataquu llaha ilaahay ka yaaba ma stadactum inta aad karti iyo awood leedihiin inta aad karaysiin ma stadactum maadaasi waa masderiyo oo ereygan masder bay ka dhalaalinaysaa haddaba waxaa la yidhi maada masderka ay dhalaaliso fii maxalli rafcin wuu noqon karaa fii maxalli nasbinna wuu noqon karaa fii maxalli jarrinna wuu noqon karaa imisaynu haynaa oo saddexdaa icraaboodba yeelanaya waa antii u horraysay iyo anna iyo ma saddexdaasaa mid kastiba saddex icraabood leh saddex saddex lagu dhuftay waxa weeye sagaal sagaal icraabood bay saddexdaasi leeyihiin waxaa inoo horey key key maxay lahayd icraab qura ayay lahayd oo fii maxalli jarrin unbuu masderkeegu noqon jiray toban icraabood baad hadda haysataa wa qowluhu gabayaaga qowlkiisa ayaa ka mida nin gabayaa oo gabay tiriyey wuxuu yihi markuu gabayga tirinayey ajarantana ina alkhutuba tanubu wainii muqiimun ma aqama casiibun ajaaratanaa inantan anu jaarka nahayay ajaaratanaa inantan anu jaarka nahayay ina alkhutuuba mashaakilku tanuubu waa isdaba joog oo way isweydaaranayaan mushkilooyinka iyo masaa'ibku waa istaba joog oo haddaad musiibadaa ka badbaado musiibadaa kale ayaa kugu dhacaysa wa innii anigu muqiimun meeshan waan ku nagaanayaayo bartan aan joogayaa ma aqaama casiibun buurta casiibihi intay halkayga taagan tahay buurtaa casiib intay jirto anna halkaasaan joogayaa buu yidhi o halkaa kama dhaqaaqayo ajaaratanaa inantan anu jaarka nahaye ina alkhutuuba mashaakilku tanuubu waa isdabajoog ama way isweydaaranayaan wa innii aniguna muqiimun waan joogayaa ma aqaama casiibun buurta casiib intay meesha joogto ma aqaama casiibun maadaasi waa masderiya oo waa masderiya zamaniya baa la yidhahdaa masderiya zamaniya ayaa la yidhaahdaa walow kaana hadduu yahay macnaa kownihaa ahaanteeda macnaheega zamaaniyatan ay tahay markaa zamaaniye aan ku leeyahay annahaa tadullu waxay ku tusi cala azamaani zamanka bidaatiha daatadeeda laa biniyaabati niyaabase kuguma tusayso lakaanad isman bay iska noqon lahayd haddii maadani zamanka ay daatadiisa ku tusayso toos hadday kuu tusayso ismi bay noqon lahayd war niyaabi bay kugu tusaysaa oo waa ka maxamed ibnu maalik caddeeyey eele waqad yanuubu eg yanuubu wuu cibaareeyey laa biniyaaba haddayna kugu tusaynin lakaanad isman walam takun masderiya maba ahaateen kamaa qaala bnu sikiid sheekhii weynaa ee luqawiga ahaa sida uu caddeeyey kitaabkiisa markuu ka warramayey ibnu sikiidku saasuu toos u caddeeyey kamaa qaala ibnu sikiid wa haaniya mas'alada labaad waa maada labaad an takuuna waa inay tahay masderiyatan masderiyo gayra zamaaniyatin aan zamaaniye ahayn waa masderiye uune zaban ka dhadhansan mayno naxwu qowlihi tacaala alle qowlkiisoo kaleba weeyi laqad jaa'akum waxaa idinsoo gaadhay rasuulun rasuul ayaa idinsoo gaadhay min anfusikum nafihiinna uun ka ahaaday casiizun calayhi uu ku adag yahay maa canitum dhibaatadiinnu maa canitum taasi waa maadaasaa masderiye ah maa canitum dhibkiinna ayaa ku adag xariisun calaykum wuu idinku xariisun waana dadaalayaa calaykum dushiinna ayuu ku dadaalayaa bilmu'miniina mu'miniintana ra-uufun aad buu ugu naxariistaa raxiimun aadna waa ugu naxariistaa haddaba maa canitum waa masderiya laakiin zaban ka dhadhansan maysid maa canitum dhibaatadiinna ayaad odhaniye maa canitum intaad dhibaatoonaysiin odhan maysid iska ilaali inaad ku macnayso maa canitum intaad dhibaatoonaysiin maaha intaad dhibaatoonaysiin waa dhibaatadiinna ayaad odhanaysaa wa qowluhu tacaala iyo alle qowlkiisa ayaa ka mida wadduu nimanka gaaladu waxay jecel yihiin maa canitum dhibkiinna ayay jecel yihiin qad badad way caddaatay albaqdaa'u naca iyo nacaybku min afwaahihim afkooga ayuu ka muuqda ayuu ka caddaaday gaaladu waxay ku farxayaan baa la yidhi dhibkiinna iyo dhibaatadiinna haddaba waxaan ogaanaa lowda masderiyada asow maydaan arag carabiga marka la baadhay masderkeegu fii maxalli nasbin buu noqdaa la socda culimo lowdii maahaba hadda iminka maadii baan maraynaa cafwan maadu saddexdii icraaboodba way qaadanaysaa sidaynu soo caddaynay wadduu waxay jecel yihiin maa canitum dhibaatadiinna ayay jecel yihiin qad badad waxa muuqday albaqdaa'u nacayb iyo cadho ayaa ka muuqatay min afwaahihim afafkooga waxaa la yidhi uurka waxa ku jira afka ama carabka ayaa xada baa la yidhi qofku hadduu nacayb iyo cadho kuu hayo adna inuun caqli iyo aqoon ad leedahay shucuurkiisa ayaad ka dareemaysaa muhiim maaha inuu afka ka hadlo muhiim maaha inuu ku dhex joogsado dareenka uu bixiyo oo dhan ayaa waxa uu yahay oo dhan kuu caddaynaya wa qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa ayaa ka mid ah wa cala halaathati saddexdii dushooda alladiina kuwaasoo khullifuu la reebay xataa idaa daaqat markay cidhiidhi noqotay calayhim dushooda alardu ardadii bimaa raxubad wax alla waxay ballaadh lahayd oo dhan miceega dhulkii ayaa cidhiidhi ku noqday intuu waasac la egaay oo dhan waa saddexdii dee sidaynu garanayno nebi maxamed xilligiisii cunaqabatada lagu soo rogay wa qowlihi tacaala iyo ilaahay qowlkiisa bimaa raxubad maadaasi waa masderiya zamanno kuma jiro faduuquu niman yahow dhadhamiya naarta dhadhamiya bimaa nasiitum maxaad ku macnayn haddaba bimaa nasiitum waa maadani waa masderiyo faduuquu dhadhamiya bimaa nasiitum ilowgiina dartii liqaa'a yawmikum maalintan la kulankeeda aada ilowdeen haadaa ee kan ah innaa annaguna nasiinaakum waanu idin ilaaweynaa waduuquu dhadhamiya cadaaba alkhuldi cadaabka waaritaanka dhadhamiya bimaa kuntum tacmaluun camalkiina dartii ku dhadhamiya ilaahay baa subxaanahu wa tacaala ahlu naarka soo qabanaya marka ahlu naarka la soo qabto waxaa lagu odhanayaa faduuquu niman yahow dhadhamiya naarta bimaa nasiitum maadani waa masderiyo waa bimaa nasiitum bisababi nisyaanikum ilowgiina sababtii ku dhadhamiya liqaaa yawmikum maalintan la kulankeyga aad ilowdeen ilain dad badan baa qiyaamadaba ilaaway dad badan baa aaminay qiyaamaduba inayna dhacaynin innaa nasiinaakum annagaa idin ilaaweyna baa la yidhi annana waanu idin ilaaweyna waanu idin ilownay waduuquu dhadhamiya cadaaba alkhuldi cadaabka aad ku waaraysiin bimaa kuntum tacmaluun kelmaddaa dambe maadaasi waa masderiyo laakiin masderkeegaa la ysku qabtay qole waxay idhahdeen bicamalikum bimaa kuntum tacmaluun ay bicamalikum war camalkiina un ku dhadhamiya waa bisababi camalikum camalkii aad soo shaqaysateen ayaad naarta ku gelaysaa aad ku dhadhaminaysaa baa lagu yidhi qaala tacaala alle aayad kale wuxuu ku yidhi lahum waxay nimankaasi leeyihiin cadaabun shadiidun cadaab daran ayay leeyihiin bimaa nasuu ilaawidda darteed ayayna cadaabka ku muteen yowma alxisaab maalinta xisaabta ayay ilaaween bimaa nasuu waxa weeye sidaynu arkayno maadaasi waa masderiyo wa qowlihi tacaala alle qowlkiisa ayaa ka mid a bimaa kaanuu yakdibuun beeninta ay beeniyeen darteed maadaasaa masderiye ah rag badan baa masderka khabarka ka dhalaaliye yakdibuun ah oo kaanadaba iska daayay sida aynu ognahay bima kaanuu yakdibuun saasuu macnaheegi noqonaya qaala tacaala alle wuxuu yidhi waidaa qiila lahum marka lagu yidhaa aaminuu rumeeya kamaa aamana annaas iimaanka dadku siday u rumeeyeen oo kale ama rumaynta dadka oo kale kamaa aamana annaas rumaynta dadka oo kale kamaa aamana annaas hadda waxaynu arkaynaa maadan inay masderiye tahay waa ka iimaani naas oo kale weeye war siday dadku u rumeeyeen u rumeeya marka munaafiqiinta lagu yidhaah ayay jawaabahan dambe bixinayaan halkaa culima waxaynu haynaa maada masderiyada ah qur-aanka meelaha ay kaga soo aroortay ayaan tusaale yar iyo carabigaba ku aragnay waxaad ogaataa maada masderiyadii masderkeegu saddex icraabood inuu yeelanayo marfuuc waa noqon karaa oo mansuub waa noqon karaa oo majruur waa noqon karaa ugu dambayn low baynu maraynaa ereyga low af carabiga inta siyoodee loo isticmaalo iyo markay masderiye tahay iyo masderkeegu siduu noqonayaba ila eg waa kelmaddii inoogu dambaysay ee cashirkeennan aynu ku arki doonno biidni illaahi tacaala amaa low kelmadda low ah fa innahaa lowdu tanqasimu waxay u qaybsantaa ilaa khamsati aqsaamin shan qaybood bay lowdu u qaybsantaa ereyga low ah markaynu culima doonayno af carabiga lowdu waa shan macno ama shan qaybood bay leedahay ha odhanin aayarun ereyga low waan isticmaalayaa adigoon fahminba qaybaheegu wuxuu yahay lowdu shan qaybood ayay af carabiga ugu jirtaa midi waa masderiyo oo waateenan hadda aynu baranayno afarta kalena masderiye maahee isticmaallo kale oo carabiga ay leeyihiin baynu ku arki doonnaa biidni illaahi tacaala amaa low kelmadda low ah fa innahaa iyadu tanqasimu waxay u qaybsami lowdu ilaa khamsati aqsaamin shan qaybood ayay lowdu u qaybsami lowdii baa shan qaybood iyo noqonaysa qaybta koowaad an takuuna masderiya waa inay lowdu masderiye tahay fa hiya iyadu taqacu way dhici gaaliban sida gaalibka ah bacda wadda wadda wuu jeclaaday ayay daba dhacaysaa amaa yowaddu wuu jeclaanayaa ayay daba dhacaysaa labadaa erey bay daba dhacdaa amaa waddo oo maadiya ayay daba dhacdaa amaa yowaddu oo mudaarica ayay daba dhacdaa labadaa erey mid ahaan ayay daba dhacdaa ka qowlihi tacaala alle qowlkiisa oo kaleba weeyi wadduu waxay jecel yihiin nimankii waa gaaladii low tudhinuu dabcaaga ayay jecel yihiin oo fa yudhinuun iyaguna ay kuu mudaahanoodaan ama ay kuu dabcaan low tudhinudaa ma haysaa waa masderiyo oo masder baad ku ayaad ku macnayni markaa dabac ayaad ku macnayni markaa wadduu waxay jecel yihiin low tudhinu inaad u dabacdo ama mudaahano aad u samayso oo fa yudhinuun wa ka qowlihi tacaala alle qowlkiisa oo kaleba weeyi yuhuudda ilaahay markuu ka hadlayo waa dadka ugu nafta jecel waa dadka ugu nafta jecel buu rabbi yidhi yawaddu wuxuu jecel yahay axaduhu midkood low yucamaru cumri siin alfa sanatin kun sannadood la cumri siiyo low yucamaru maxaan ku macneeyaa waa masderiyo yawaddu axaduhu midkood wuxuu jecel yahay low yucamaru cimri siin alfa sanatin kun sannadood la cimri siiyo haddaba ereygaa low ihi masderiyo weeyaan kelmadda yucamaru ana masder baa laga dhalaalini tacmiir ah kun sannadood inay noolaadaan unbay nimankaa yuhuudihi jecel yihi inay tamaniyayaan markaa koobaad lowdu waa masderiyo shardi iyo jawaab toona inoogama baahna la soco marka xiga an takuuna waa inay tahay xarfa shardin xarfu shardi filmudiyi maadi iyo wax tegay dhexdii xarfu shardin filmudiyi culimada qaarkood waxay u yaqaaniin xarfa shardin fi lmudiyi taa aan leenahay waa xarfu imtinaacin liimtinaacin war bal u fiirso lowda waxaa la yidhaahdaa waa xarfu imtinaacin liimtinaacin oo talo waa maxay imtinaacu maxay iyo imtinaacu maxay lowdu waxay leedahay shardi iyo jawaab bay leedahay maxay leedahay shardi iyo jawaab bay leedahay waa xarfu imtinaac oo waa xaraf kutusaya imtinaacu ljawaab jawaabkii oo la waayey jawaabkii wuu anfoomo waa la waayey jawaabka maxaa sababay in la waayo waa limtinaaci shardi shardiga oo la waayey dartii ayaa jawaabkana loo waayaya bal hadda af soomaaliga aan kuugu sheegay eeg tusaale yaroo af soomaaliya ayaan ku siinay waxaan ku idhi haddaad ii iman lahayd maanta haddaad ii iman lahayd moobeel baan ku siin lahaa u fiirsa hadda waxaan ku idhi lowdani siday markay xarfu shardiga tahay waa anoo ku idhaa haddaad ii iman lahayd moobeel baan ku siin lahaa eeg aaway shardigii imaatinka ayaa shardiya aaway jawaabkiina moobeel siinta ayaa jawaab ah lowdu waxay isku xidhaysaa laba ficil iyo laba hadal imaatinkaagii iyo moobeel siin bay isku xidhaysaa kolkaa lowdu waxay kutusaysaa jawaabka oo moobeel siintaa in la waayey wax moobeelo laguma siinin maxaa sababay moobeelka lagu siin waayey shardigii baa la waayey o imaatinkii ka horreeyey baa la waayey waxaan ku idhi haddaad ii iman lahayd haddaad ii iman lahayd moobeel baan ku siin lahaa waxay ka dhigan tahay moobeel kuma siinin waayo dee adaan ii imaninba oo jawaa waa xarfu imtinaacinoo waxay lowdu kutusaysaa imtinaacu ljawaab in jawaabkii la waayey maxaa jawaabka loo waayey liimtinaaci shardi shardiga oo la waayey dartii baa jawaabka loo waayey haddaba waana filmudiyo waa wax tegey u fiirso tacliiqa inta badan fuqahadu aad bay uga hadlaan gaar ahaan baabka dalaaqa la yidhaah dalaaqa iyo furiinka sawmaydaan arag fuqahadu aad bay uga hadlaan welibana lowdaasaa la isticmaalaa xagga fuqahada masaa'ilka ugu adag ee dalaaqa ah waa masaa'ilka kulamaa loo isticmaalo masaa'ilu kulamaa iyo masaa'ilu low baa dalaaqa ugu badan bal hadda u fiirsada haddaad fuqaha tihiin culimo kulamaa iyo low markuu qofku isticmaalayo dalaaqa masaa'ilka waayaan dee waxyaabo badan axkaam badan ay ka soo hoos bixi karta weeyi an takuna waa inay tahay xarfa shardin xarfu shardi oo fi lmudiyi maadiga dhexdiisa ah milu low jaaanii hadduu ii iman lahaa caliyun cali iima imane la akramtu waan maamuusi lahaa aaway haddaba iminka jawaabkii lowdu waa la akramtu maamuus maamuusidaa weeyaan aaway shardigiina waa jaa-ani haddaba lowdu waxay kutusaysaa inuu jawaabkii la waayey oo la waayey maamuusta ikraamka in la waayey maadaama shardigii imaatinka ahaa la waayey low jaa-ani hadduu ii iman lahaa iima imane caliyun cali hadduu ii iman lahaa iima imane la akramtu waaban maamuusi lahaa dee ma maamuusinoo imaatinkiisii hor aan waayey kaasina waa ta labaad waa xarfu shardin fi lmudiyi baa la yidhaahdaa xarfu shardin fi lmudiyi waxaana la yidhaha waa xarfu imtinaacin liimtinaacin baa lagu macneeya qodobka saddexaad ee ereyga low a macnaheegu uu noqonayo an takuuna waa inay lowdu tahay xarfa shardin xarfu shardi waa inay tahay fi lmustaqbali mustaqbalka dhexdiisa lowdii ayaa noqonaysa xarfa shardin fi lmustaqbal bay lowdii noqonaysaa waa xarfu shardioo shardi bay faa'iideysaa laakiin waa mustaqbal mustaqbal soo socda lowdii hore wax tegey bay ahayd haddaad ii iman lahayd maanta waad wax tegey imaaban imane waaban ku maamuusi lahaa kuma maamuusin oo imaatinkaagii ka horreeyaan waayeyde tanna waa xarfu shardi fi lmustaqbaloo waa wax soo socda waxa weeye waa tan an takuuna waa inay tahay xarfa shardin xarfu shardi oo fi lmustaqbali wax soo socda ah naxwu qowlihi tacaala alle qowlkiisoo kaleba weeyi bal aayaddan qur'aankaa u fiirsada walyaksha ha baqeen aladiina kuwa low tarakuu hadday ka tagaan min khalfihim xaggooga dambe ay kaga tagaan duriyatan ubad iyo carruur hadday kaga tagaan dicaafan wada taagtaag daran khaafuu calayhim u baqaya maxaynu nidhi aayaddaa qur'aanka ah aayaddan qur'aankaa rabbi wuxuu ina leeyahay dadka ilaahay subxaanahu wa tacaala imtixaanay ee lagu imtixaanay cumriga ilan cumrigan lagu siiyey waa imtixaan agoon baa kula jaara oo rajooyin baa kula jaara oo dad baahan baa kula jaara waxaasoo dhan waa lagu imtixaanaya gaar ahaan qofka agoon uu jaar la yahay ama shaqada jaar ha kula ahaado ama guriga jaar ha kula ahaado ama dariiqa jaar ha kula ahaado qofka agoontu ay jaarka la tahay een u naxaynin hadday tahay dhinac waano iyo maskaxeed iyo hadday tahay dhinac aqooneed iyo hadday tahay dhinac caqli iyo hadday tahay dhinac maxaanku idhaahdaa dee waanin iyo iyo habayn iyo tarbiyayn hadday tahay qofka aan agoonka u dub naxaynin ama aan u diir naxaynin ayaa aayaddan laga hadlayaa rabbi wuxuu yidhi war kuwa hadday ka tagaan mustaqbalka hadday ka dhintaan caruur yaryaroo wada taagtaag daran caruurtaa u baqayaa ilaahay ha kaga yaabaan agoontan jaarka la'a agoontan kula jaarka ah aabbahood yaa dilay ilaahay baa dilay subxaanahu wa tacaala waxba iyagu mayna lahayn sabab iyo dembi ay galeen iyagan agoonta iyo ma jiraan ilaahay aabbahood wuu ka dhex qaaday oo dunida ayaa laga waayey kolkaa adiga ayaa lagugu imtixaanayaaye ubadkaagan yarsa ugu baqi maysid haddaad ka dhimato war kuwanna u naxoo waxa aad ku dhaanta ha la dhaafin ee la soco rabbi wuxuu leeyahay wal yaksha ha baqeen oo aya ha ka baqeen ilaahay ha kaga baqaan agoontan jaarka la'a wal yaksha ha baqeen alladiina kuwa low taraku hadday ka tagaan hadda waa mustaqbal low taraku hadday ka tagaan waa hadday dhintaan min khalfihim xaggooga dambe hadday kaga tagaan duriyatan ubad dicaafan wada taag taag daran khaafuu calayhim u baqaya war ubad yaryaroo taag daran haddaad ka dhimato soo u baqi maysid dee kuwan aabahood ka dhintay haddaba ilaahay kaga baq lowdaasi waa maxay haddaba low tarakuu maaha xarfu shardin fi lmudiy wax tegey ma aha ma qof dhintay baa lala hadlayaa mise qof nool qof nool baa lala hadlayaayo mustaqbalka dhiman doono laleeyahy haddaad dhimato mustaqbalka carruurtaadaad u baqi dee kuwan kale aabahood ka dhintay ilahay kaga baq xarfu shardin waxaa la yidhahdaa fi lmustaqbal baa loo yaqaanaa wa qowli shaacir gabayaaga qowlkiisa ayaaba ka mid a nin gabayaa-a ayaa gabay tiriyey wuxuu yihi gabayaagu markuu gabayga tirinayey walow taltaqi yasdauna bacda mawtina wmin duni ramsayna min alardi sabsabuun ladalla sada sawti wain kuntu rimmatan lisawti sada layla yahashu wayadrabu gabayga waxaa tiriyey nin la odhan jiray majnuunu leyla nin waashay oo gabadh layle la odhan jiray u waashay qays baa magaciisa la odhan jiray layle iyo qays soomaalidu madaa soomaali bay moodaanba soomaali maaha ina xilligii taabiciyiinta ayay noolaayeen taabiciyiinta xilligoogii ayay noolaayeen waa layle iyo qays waa dad carbeed weeyi layli qabiilka ree akhyeli la yidhaha bay ka soo jeertay qaysna qabiilka ree caamiri la yidhaha buu ka soo jeeday aad iyo aad ayay isku jeclaadeen layle iyo qays ilaahayse iskuma qorin subxaanahu wa tacaala waxa dhacday qays ayaa gabaygan tiriyey isagoo layle la hadlaya laylana wuu ka hor dhintay sidaynu ognahay wuxuu yidhi walow taltaqi hadday kulmila hadday kulmaan buu yidhi mustaqbalka soo socda asdaa-una jabaq celinta iyadu hadday kulmaan bacda mawtina intaan geeriyoonnay kadib wa min duuni ramsayna labada iyada qabri kiyuu ka sokeeyo min alardi xagga ardada sabsabun dhul ballaadhan iyo dhagaxyo waaweyn haddaan aniyo layli dhimanno buu yidhi waa mustaqbalka markuu gabayga tirinayo wuu nool yahay haddaanu dhimanno buu yidhi aniyo layli oo kii oo dhagaxyo waaweyni ay naga sarreeyaan oon godka iyo ciidda ka hoosayno codka yagu uu ismaqlo buu yidhi welibana codkii caadiga ahaa maaha waa jabaq celinta jabaq celin meelaha waaweyn marka laga hadlo gidaarkaa codka kugu soo celiya haddii qabriyada yadaa un cod ka noqonaya ka soo baxayaa uu ismaqlo buu yidhi ladalla sadaa sawti codkayga jabaq celintiisu wuxuu noqonayaa wain kuntu rimma anigoo lafa duugoobay ah lisawti sadaa leyla codkaa layla aan ka maqlay dartii yahashu mid faraxsan oo wayadlabu islulaya buu yidhi walle waan farxi doonaa buu yidhi haddaba anoo dhintay haddaan gabadhaa codkayga maqlo walle waan farxi doonaa buu yidhi eeg ninkan gabayga siduu u tirinayo walow taltaqi hadday kulmaan buu yidhi asdaa-unaa jabaq celinta yadu bacda mawtina geeridayada kadib wa min duuni ramsayna labadayada qabri kii ay ka sokeeyaan min alardi xagga ardada sabsabun dhulkaa ballaadhan iyo dhagaxyada waaweyn ladolla wuxuu noqonayaa sadaa sawti codkayga jabiq celintiisa wain kuntu rimmatan lafa baaliyoobeyba aan ahaadee lisawti sadaa leyla leyla jabiq celinteeda codkeega aawadi yahashu mid faraxsan wayadrabu oo welibana islulaya haddaba eeg walow taltaqi kulankaasi miyuuna mustaqbal ahayn annagoo dhimannay buu yihi labadayada cod hadday ismaqlaan aad buu u jeclaa leylo nin dambe ayaa la siiyey markii qays uu dhintay ninkii dambe leylo la siiyey aad bay uga cabatay gabay bay tirisay ay ku cabanayso waxay leedahay ninka lay siiyey looguma xilan hanti bay tidhi oo aabbahay baa ka maal badan looguma xilan bay tidhi aqoonoo anaa ka aqoon badan looguma xilan bay tidhi qaraabo oo meeluu ka soo jeedaba lama garanayo waxay tidhi inantaasi ninkani haddii nin wax meel nin lagu qaato oon ku qaato ma garanayo da ahaanna isagaa iga weyn bay tidhi aqoon ahaanna anaa ka aqoon badan bay tidhi da ahaanna isagaa iga weyn aqoon ahaanna anaa ka aqoon badan anigu haddaan tusaalaha aan dadka siiyo bay tidhi tusaalahayga waa markay arooska ahayd haddaan tusaalahayga dadka usoo gudbiyo gabadh xidhan baan ahay oo jeel ku xidhan jeelka waxa ii dheer dulmi bay tidhi qofka xidhan waabaa la daayayo halkaasunbu iska dhex jiifaaye anigu halkanan joogo dulmi baa ii dheer bay tidhi aad bay u cabatay gabadhaasi aad bay iyaduna u doonaysay u jeclayd ilaahay laakiin iskuma qadarin wa ka qawli gabay kale ayuu tiriyey oo isla laylo u tiriyey oo lowdii ah aynu doonayna ee xarfu shadin fi lmustaqbal ahayd wuxuu yihi gabaygan kale waa kay ku dhiman doonto wayba dhimatayba gabaygan markii dambe gabayganay ku dhiman doontaa wuxuu yidhi walow ana layla alaakhir yaliya tasallamaad calaya waduni jandalun wa safaaixu لسلمت تسليما البشاشات أوزقا إليها سدا من جانب القبر صائحون ولو أن الليل ولو ثبت ولو ثبت هل كان ثبت أي قدرا كما إن أنت قيني واسدنا أفعربك أيال إسكي يقانا لو إيا أن هضيك المان ثبت إنا يودا حيثو ولو ثبت هدو سقناضو أن الليل الأخيالي الليلة الرئي أخيالي sallamad calaya inay isalaantay hadday gabadha ree akhi gabadhaa layle ree akhyari ay isalaanto waduunii kiiyu iga sokeeyo jandalun dhagaxyo waaweyn wa safaaixu iyo kuwa balballaadhan anigoo ciidda ka hooseeya buu yidhi oo dhagaxyo waaweyn iga sarreeyaan hadday inantaasi isalaanto waa mustaqbalka soo socda la sallamtu anna waan salaami buu yidhi tasliima albashaasha nin faraxsani siduu qofka u salaamo oo kale anna nin salaam farxadeed baan ka qaadi buu yidhi inanta haddaba u dhintay awsaqa ilayha waxa u yeedhaya soddon jabaq celin min jaanibi alqabri ayaa qabrigayga dhinaciisa uga yeedhi saa'ixun oo qayliyaya buu yidhi haddaanan u salaanta ka qaadi kari waayana qabrigaygaa jabaq celin ay ka maqli doontaa gabayganay ku dhimatay ninkii dambey guursatay iyo layle oo wada socda ayaa qayska qabrigiisii soo maray qayskan qabrigiisii bay soo mareen ninkii dambe ayaa ku yidhi haadaa qabru lkadaab beenaalaha qabrigiisii sii eeg buu ku yidhi layli way ka xanaaqday markaasay ku tidhi laysa axaasha laysa min alkadaabiin kadaabay tidhi beenaale ma ahayne miyuuna ahayn buu kolkaa ayidhi kii labadan bay tiriyey anoo dhintay gabadhaasi hadday isalaanto salaan farxadeed baan ka qaadi doonaa kii yidhi markaasay tidhi bal waan salaami way salaantay iyadoo horta way dhimatay markay salaantay horta bartaasay ku dhimatay waayo ninkeegii baa ka warbixinaya waxaa soo warinaya moxamed alkhudari ayaa kitaabkiisa juska dambe ku soo warinaya gabadhii horta way dhimatay oo markay salaantay ninkeegii wuxuu leeyahay qaylaanu maqalay kadibna iyadoo halkiibay ku dhimatay ilaahay awoodihiisu waxyaabo badan ilaahay wuu karaa ma odhan karaysi sideebu waxaani u dhacay gabadhii markay bartii ku dhimatay halkiibaa horta lagu aasay layle qabrigii qays agtiisaa lagu aasay laba geed baa ka soo baxay qays qabriga qaysna geed baa ka soo baxay layle qabrigeegana geed baa ka soo baxay labadii geed markay dibadda usoo baxeen hal geed bay isla noqdeen ilaahay awoodihiisu way fara badan yihiin waxba inagu faragelin mayno walow habata hadduu sugnaado anna leyla alakhyaliya laylada ree akhyali sallamad calaya inay isalaanto waduunii kiiyuu iga sokeeyo jandalun dhagaxyo balballaa waaweyn wa safaa'ixu iyo kuwa balballaadhan la sallamtu eeg la sallamtu halkaa ta'du way godantahay la socda la sallamtu ta'daasi way godan tahay miimkuna u reeban yahay la sallamtu waan salaami lahaa tasliima albashaashati nin faraxsani siduu u salaamo tasliim laamkaa kasriya tasliim awsaqaa ilayhaa waxa u yeedhi lahaa soddon jabaq celin ayaa min jaanibi alqabri qabriga dhinaciisa uga celini saa'ixun oo qayliyaya waa lowdii saddexaad oo xarfu shardiya baan intaa ka soo qaadanay lowda afraad waa xarfu tamani aayaddan qur'aanka ah rag badan oo mufasiriinihi runtii si khaladay ku macneeyaan iska ilaaliya waa aayadda afraad weeyi an takuuna waa inay lowdu tahay litamani tamani lowdii baa tamaniya bal aayadda waxaan ku macnayn doona eeg ka qowlihi tacaala alle qowlkiisaoo kaleba weeyi falow anna lanaa karatan fanakuuna min almu'miniin maxaynu ku macnaynaa aayaddaa bal u fiirso falow anna lanaa karatan fanakuuna min almu'miniin waxaynu ku macnaynaynaa falow anna lanaa alla muu noo ahaado muu noo ahaado saa waa inaad ku macnayso falow anna lanaa miyuu noo ahaado karatan wax noqoshi ihi oon adduunkii dib ugu noqonno fanakuuna waxaanu noqon lahayn min almu'miniin dadka mu'miniinta aanu ku biiri lahayne ahlu naarka ilaahay markuu naarta geeyo ee cadaabta ay dhadhamiyaan ayay odhanayaan falow anna lanaa karatan fanakuuna min almu'miniin alla adduunkii miyaanu dib ugu noqonno waa tamani laakiin ha odhanin falow anna lanaa miyuu noo ahaaday karatan noqosho miyay noo ahaatay fanakuuna min almu'miniin sidaa ha odhanin istifhaam baad ka dhigaysaa markaa war istifhaam ma aha waa tamani meeshani falowdani waa tamani lowdu tamani bay usoo aroortaa waana macnaha afraad ee sida aayaddaas oo kale ku jira macnaha shanaad bal hadda ila soco an takuuna waa inay tahay lowdu xarfa taxdiidin xarfu taxdiid waa inay tahay taxdiidku waa boorin ama dhiirigelin waa mararka qaar waxaynu arkaynaa in lagugu booriyo shay ama se lagugu dhiirigeliyaba an takuuna waa inay tahay xarfa taxdiidin xarfu taxdiid sida low tanzilu cindanaa miyaad nala soo degtid fatusiiba khayran khayr baad heli lahayde war nala soo deg khayr baad heli lahayde waa dhiirigelin welibana canaan yari ay ka muuqato low tanzilu cindana maxaad noola soo degi weyday fatusiiba khayran khayr baad naga heli lahayde lowdaasina waa taxdiid baa la yidhahdaa culimo halkaa waxa inoogu eg cashirkeennii sida aynu dareemayno adawaat lmasaadir oo almawsuul alxarfi loo yaqaano shantii erey ee ay lahaayeen ayaa halkaa inoogu eg intan yari waa icraab icraabta ay yeelanayaanoo ma adka icraabtan yari waa basiid ilaa xad waynu raacinaynaa icraabtan yar icraabu lmasderi lmu'awal masderka mu'awalka ah icraabtiisa bal hadda eeg horaankuugu soo sheegayoo saddex ka midana waxa la icraabaa baynu nidhi saddex icraabood bay yeelanayaan lowduna fii maxalli nasbin unbuu yeelan kaydana fii maxalli jarin unbay yeelan kownuhu wuxuu noqonayaa masderku fii maxalli rafcin mubtade fii maxalli rafcin mubtaduu noqon karaa sida wa an tatafaqa wa an tatafawaqa inaad sarrayso ama sarrayntaada fii diraasatika wax dhigashadaada aad ku sarraysaa mafkharatun faan bay u tahay liwaalidayka an tatafawaqa masder baa halkaa laga dhalaalinayaa mubtadaa mafkharatunta dambana waa mubtada sida waa khabar sidaynu arkayno an tatafawaqa sarrayntaada fii diraasatika wax dhigashadaada aad ku sarraysaa mafkharatun faan bay u tahay liwaalidayk ataqdiir waa tafawuqu ka sarrayntaada weeyi wa minhu waxaa ka mid a qowluhu tacaala alle qowlkii wa an tasuumuu soomidiinna ayaa khayrun lakum idiin khayr badan in kuntum taclamuun haddaad wuxuun garanaysiin haddaba u fiirso wa an tasuumuu masderkaasi waa mubtade khayruntuna waa khabarkii wa taqdiiru siyaamukum weeye ama sawmukum laba kownuhu wuxuu noqonayaa fii maxalli rafcin khabar markaa fii maxalli rafcin mubtadu ahaa haddana fii maxalli rafcin khabar buu noqon waa midlu qowlika hadalkaaga oo kale ra'yi aniga ra'yigayga iyo aragtidayda ra'yi aniga ra'yigaygu ana tijaarata ganacsigu raabixatun waa macaashuun eeg ra'yi waa mubtade ana tijaarata raabixatunna waa khabarkii masderka halkaa laga dhalaalinaya waa ganacsigu waa faa'iida uun ka saddexaad kownuhu ahaantiisa fii maxalli rafcin ismu kaana uu noqdo waa fii maxalli rafcin oo ismu kaana ayuu masderkani dhacaya wadaalika naxwu qowlika oo kale weeyi maa kaana laka kuguma habboona an tashtuma inaad caydo mucallimaka mucallinkaaga kaana waa ficilkii naasikha ahaa lakadaa sooqa soo qadintay waa khabarkii an tashtuma masderka halkaa ku jiraana waa ismu kaana wa ka qowlihi tacaala alle qowlkiisaoo kaleba weeyi waman adlamu yaa ka dulmi badan miman manaca qofka manciya masaajidallaahi ilaahay masaajidiisa an yudkara fiihaa in lagu xuso ismuhu magiciisa oo wasacaa u carara fii kharaabihaa masaajidu inay kharaabto ulaa'ika kuwaa maa kaana lahum uma aha an yadkhuluuha inay soo galaan masaajida ilaa khaa'ifiin iyagoo baqaya mooyaane aayaddan qur'aanka ah runtii dadka masaajidda mas-uuliyaddooda haya inay aada iyo aad u dhadhansadaan baa wanaagsan waayo rabbi subxaanahu wa tacaala inagu inala hadlayaa masaajidda culimada qaarkood waxay isweydiiyaan horta masaajidka albaab ma loo samayn karaa baa la isweydiiyaa xaqiiqatan mas'alo culimmadu ay ka doodeen bay ahayd beryaha qaar masaajidka horta iminka way xidhantay oo dee sibaa loo loo lagu fahmay laakiin horta masaajidka albaab ma loo samayn karaa masaajidku maataamu maadaamuu baytullah yahay ummaddu waa inay u sinaataa oo dar laga cabayo uu ahaadaa oo hadday aqoontiisa tahay ay akhriskiisa tahay waa bayd ilaahay hadduu kaa buuxo wuu kaa buuxaa hadduu kaa buuxo wuu kaa buuxaa hadduu laakiin bannaan yahay waa baytullah oo sidaa ilaahay loogu idaafeeyey ee baytullah loogu bixiyey ayaan loo kala xigin oon loo kala lahayn rabbigeen subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay waman adlamu ayaa ka dulmi badan miman manaca cidda mancida masaajidallaahi ilaahay masaajidiisa an yudkara in lagu xuso fiihaa masaajida ismuhu magiciisa masaajid darsi laga dhigayo masaajid ilaahay lagu xusayo masaajid laysku waaninayo waa inuu masaajidku ahaadaa ummadda oo dhan mid obin u ah si haddaba masaajidka nidaamkiisu uuna u khalkhalin kolba cidda aynu u idmanay ama ummadda iyo bulshadu ay u idmadeen waa in ogola la weydiiyaayoo la wargeliyaa ciddaasi isagoo bannaan haddii ay jawaabteedu maya noqoto aayaddanay soo gelayaan sabab la-aan haddii laakiin isagoon bannaanayn ama adiga oo laftarkaagu dee bulshada dee dhibaato ku keenaya waa nidaamkooga kolkaa inay ciddaasi ay kolkaa kaantaroolka ilaaliyaan waman adlamu yaa ka dulmi badan miman manaca cidda mancida ama diida masaajidallaahi ilaahay masaajidiisa an yudkara fiiha in lagu xuso ismuhu magiciisa oo wasac wasacaa u cararta fii kharaabiha inay kharaabaan ulaa'ika kuwaa maa kaana lahum uma habboona an yadkhuluuha inay soo galaan ilaa khaa'ifiin iyagoo baqaya mooye culima waxaa jiri jiray mas'alo aayaddan markay mufasiriintu macnaynayaan aada la isku weydiiyey hadda waad ila yaabaysiin haddaan masaladaas soo qaado berigii roogagu ayna jirin ma garanaysiin roogagu masaajidda roogagu markuuna jirin masjidku wuxuu ahaa meel la yidhaahdo afar iyo labaatanka saacadood qof ku sujuudsan baa la helayaa hadda afar iyo labaatanka saacadood anugu waxaan garanayaa masaajid laygu yidhi waan arkay afar iyo labaatanka saacadood saacad alla saacaddaad u fiirsato qof sujuudsan waa inaad ka heshaa waa afar iyo labaatanka saacadood kolkaa maadaama masaajidku uu noocaa yahay ka nasanaya uu yar seexan karayo ka cibaadaysanayaana uu ku cibaadaysanayo sibidhka ma adaragtay masaajidda la mariyo ee hoosta markii roogga ka hor culimada mufasiriintu waxay aada isku weydiin jireen war sibidhkaasi ma noqonayaa manci masaajidkii dadka la inay ku cibaadaystaan laga manciyey ilain gogol ma haysatid oo sijaayad ma haysatid oo roog ma haysatid kaa kaa xiga adna inaad ku cibaadaysato aad rabtaa haddii masaajidkii sibidh la mariyo bal ka warran miyayna dadkii ka yaacayninu ilain lama fadhihi karee eeg dadka mufasiriintaa qaar badan baa isweydiin jiray aayadda ah markay marayaan sibidhka xukunkiisa ma ilaahay baa loogu dhawaanay sibidh masaajid la mariyey gudihii mise niyo waa in laga daaya aad baa loo looga hadli jiray dee hadda waxaynu ognahay roogii baa la helay nadaafadii buu qayb ka noqonayaa waxyaabo badan oo siyaabo badan baa hadda looga gaashaantay sibidhkii hoose oo hadda masaladaasi way xasmisantay waxaynu doonaynaa u fiirso waman adlamu miman manaca masaajid allah an yudkara fiiha ismuhu wasaca fii kharaabiha ulaa'ika maa kaana lahum an yadkhuluha ilaa khaa'ifiin kaana ma haysaa waa ficil naasikha ereyga lahum waa khabarkii kaanoo soo qadimay an yadkhuluuha waa ismigii kaano oo mutaakhira saddexaad waa afraad waa kownuhu fii maxalli rafcin faacil masderkani faacil buu noqonaya inuu intuu fii maxalli rafci noqdo waa mithlu qowlihi tacaala alle qowlkiisaoo kaleba alam ya'ni miyayna gaadhin liladiina aamanuu kuwa iimaanka leh an takhshaca quluubuhum khushuucdii quluubtoodu lidikri illaah ilaahay dikrigiisa ay u khushuucayeen iyo wamaa nazala ka soo degaya oo min alxaqi xaq ah alam ya'ni ereygaa ya'ni a waa ficile away faacilkiisii alam ya'ni alam ya'ni miyuuna gaadhin buu ilaahay leeyahay away faacilkii alam ya'ni waa masderka an takhshaca quluubuhum masderka laga dhalaalinayo ayaa faacilu ah alam ya'ni lilmu'miniin mu'miniinta miyuuna u gaadhin khushuucu quluubihim quluubtoodu inay khushuucdo lidikri illahi ilaahay dikrigiisa ay u khushuucdo iyo wamaa nazala ka soo degay oo min alxaqi ah kownuhu ahaantiisa weeyi fii maxalli rafci naa'ibu faaciluu noqdo waa mithlu qowlihi tacaala alle qowlkiisaoo kaleba yukhayalu ilayhi waxaa la moodsiinayaa min sixrihim sixirkooga dartii annahaa tascaa inay cararayso haddaba yukhayalu waa ficil majhuula aaway naa'ibu faacilkiisii yukhayaluda annahaa tascaa masderka laga dhalaalinayo sacyuhaa sacyuhaa ayaa naa'ibu faacila lix kownuhu wuxuu noqonayaa masderkani fii maxalli nasb mafcuulin bihi ka qowlihi tacaala alle qowlkiisaoo kaleba weeyi yuriidu allaahu alle wuxuu doonayaa an yukhafifa cankum inuu idinka fudaydiyo kownuhu ahaantiisa weeyi ka toddobaad fii maxalli jarin bilxarfi uu noqdo mithlu qowlihi tacaala alle qowlkiisaoo kaleba weeyi qul waxaad tidhaahdaa ina allaha ilaahay qaadirun wuxuu karayaa calaa an yunazila inuu soo dejiyo aayatan aayad walaakina akarahum laakiin badankoodu laa yaclamuuna waxba ma garanayaan ina allaha qaadirun calaa an yunazila an yunazila masderka ku jira calaadaa ayaa jiraysaa sideed kownuhu wuxuu noqonayaa fii maxalli jarin bilidaafa mudaafun ilayhi buu noqonayaa waa masderkii ka qowlihi tacaala alle qowlkiisaoo kaleba weeyi walaqad kuntum waxaad ahaydeen tamanawna kuwa tamaniyaya almowta geeri min qabli an talqowhu intaydaan la kulmin ereygan qabli ihi waa mudaaf min qabli maxaa loo tanwiinin waaye waa mudaaf dee an talqowhu masderka halkaa ku jira ayaa mudaafun ilayhi oo fii maxalli jarrina faqad ra'aytumuuhu waad aragteen wa antum tanduruuna idinkoo eegaya ayaad aragteen sagaal waa icraabka sagaalaad ee ugu dambeeya ee masderka mu'awalkii uu qaadanayo وكونه إنه نقض في محل نصب على درفية في محل نصب على درفية بو نقن ومثل قولك هذا الكاغ أوكره لا أصاحبك كل صاحبي مايو ما دام علي انتو علي دائم سيهي مترددا عليك متكو قصة نقنقنية هذا بقى ما ذا سيسو مصدرية درفية معها ما دام محنك دلاليني مدة دوامي مدة دوامه مترددا عليك مدة داسي كل كان ظرفني ما لقول نسبيي عشر كان برتا أيو كتشوغا سيدات سؤالود oo berri insha Allahu ta'ala aad ka shaqeyn doontiin haduu rabbi ogolaado ayaynu halkan ku arkaynaa at-tamrin al-awwal layliska koobaad istakhrij waxa soo saarta adawaat al-masdar adawaat ka adawaat al-masdar ka al-muawwal ila awilayo fi ma yali fi ma yali qala ta'ala alla ayayir i'raabki baad soo kala sheeg sheegi doontiin midba meeq wuxuu dhacayo fa'lam waxa ogaataa annama yuriidu Allahu ilahi inuu doonayo an yusibahum inuu ku asiibo bi ba'di dhunubihim dhunubtooda qayb kamida وإن كثيرا وحفر بضن أو من الناس ذاتك كترسني لفاسقون وفاسقين علمتني وحي إبرتي الحياة نلشو أن الدين الدينك يدعو إنو إنو باقي إلى تعاون إسكاشي أحب وأن شعلهي وضني وضن كيغا ما حييت إنت أنولهي ليس عيبا عيب معها أن تخدي إناد قفته ولكن العيب عيبت وأن تعرف إناد قرأته الخضاء قفك أو تسر عليها تكسيات كيستها دنا علمت وحن أقاذي أن الحق حق منتصر إنه قوليسنيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحيري أغرم ما يكون العبد أدونك أهانتي سكأقدو أهذا من ربه وهو ساجد هل كان وهو باكمقا وهو ساجد وامرك سجوسيه يغرى والذي رجلي أسبي المهير بالمضالعة إنه كتبت ضالعه أخرسته صغيرا أنت أيريه لكي يتعودها سيوقع هذا دكتور علينا waxa inala gudboon waajib inagu adadweyno atasalluhu inaynu ishubayno bil ilmi aqoon inaynu isku hubayno likay nuwaakiba si aynu ula tartanno al umama ummadaha kale waa inaan ishubayno oo aynu isku hubayno walibana aqoon si aynu ummadaha tartan ula galno insha Allah ta'ala halka ayu inoogu joogi doona wallahu ta'ala a'la wa a'lam